asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus markan saacadda waxa ay soo gaartay xilligii aan ku ballansanayn dhegaysiga kitaabka akhlaaquul culamaa waxaa halkan ka soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya xafidahullah dhegaysi wacan insha allah bsmi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin allahuma callimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walaa tajcal maa callamtana wabaalan calayna ama bacd waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkii akhlaaqu alculamaa lilimaam alajuriy raxmat ullaahi calayh waxaynu ka soo baxnay qaybtii koowaad ee ku saabsanayd caalimka rabbaaniga ah iyo akhlaaqiyaadka uu leeyahay laga soo bilaabo markuu cilmi dalabka uu bilaabayo ilaa laga soo gaadhayo markuu nin caalima oo fataawo la weydiinayo uu ka gaadhayo halkan sheekhu raxmatullaahi caleyh wuxuu ka gelayaa sheekha cagsigiisa ayuu ka gelayaa waa caalimu suuga iyo akhlaaqiyaadka lagu yaqaano ee liida wuxuu leeyay sheekhu raxmatullaahi calayhi bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu akhlaaqi alcaalimi aljaahili almuftatini bicilmi wuxuu kitaabu yahay akhlaaqda ninka caalimka ah ee jaahilka ah ee cilmigiisa ku fitnoobay ayuu kitaab uu yahay waa caalimu horta aqoon uu leeyahy laakiin waa jaahilo markii dhaqankiisa la fiiriyo waa dhaqanka juhalada oo kale weeyaan waana nin cilmigii uu bartay ku fitnoobay ummaddiina ku fitnaynaya isagaa baadiyoobay ummaddiina uu baadiyaynaya waxaan arki doonnaa sheekhu raxmatullah caleyh inuu sheegi doono fitno kastoo dhacda oo ummad baabiisa oo dad halaagta oo dad baadiyaysa waxa asbaab waa laba qolown labada qole waxa weeyaan waa caalimu suu waa nin culimmo sheeganaya oo haddana cilmigiisii aan ku dhaqmahaynin iyo nin caabida oo cilmi aan ku cibaadaysanahaynin labadaa qolo ayaa saldhig u ah inay dadku baadiyoobaan oo ay halaagsamaan qaala moxamedin alxusein qad taqadamat alakhbaaru can alnabiyi sala allahu calayhi wasalam akhbaar ayaa ka hormartay rasuulka calayhi asalaatu wassalaam maana akhbaar baa laga soo wariyey rasuulka calayhi salaatu wassalaam wa can saxaabatihi radia allaahu canhum iyo saxaabada rasuulka iyagana akhbaar baa laga soo wariyey waan a'immati almuslimiina raximahumullah a'immada iyo culimmada muslimiintana iyagana akhbaar ayaa laga soo wariyey ku saabsan bisifati culamaa'in culimmo sifadood bisifatin baa lagu soo wariyey sifo culamaa'in fi daahir qaar daahirka culimo ka ah sifaadkooda iyo akhlaaqdooda xun ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyey saxaabada laga wariyey a'immada muslimiinta laga wariyey culimmada kuwaas culimmada ah oo daahirka culimmada ka ah oo lam yanfachum allaahu bilcilmi aanu ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigoodii ku anficin oo miman ka mid ah dalabahu u dalbay lilfakhri faan in ummadda ugu faano ayuu keliya cilmiga u raadsaday wariyaa istus ayuu u dalbay oo dadka ayuu rabaa inuu u sheego inuu caalim yahay waljadal muran iyo dood ayuu cilmiga u bartay wuxuu rabaa fagaarayaasha inuu kaga niqaasho keliya ayuu rabaa walmiraa iyo muran buu u bartayoo meelaha ardayda isugu timaada ayuunbuu kaga murmaa ujeeddo kaluu ka leeya haba yaraatee cilmigiisa ma jirto wa ta'akkala bihi alakhniyaa waxa kale uu u bartay wa ta'akkala bihi alakhniyaa dadka akhniyada ee maalqabeenkaana cilmigiisa ayuu wax kaga cunaa oo caalim buu isaga dhigaa waa u fatwoodaa waa u muxaadareeyaa waxay rabaan buu u sheegaa waxay rabaan buu u fatwoodaa markaasuu dhaqaalooda sidaa ku cunaa wa jaalasa bihi almuluuk boqorradana wuu kula fadhiistaa wuxuu rabaa marka boqorrada uu la fadhiyana majliskaas inuu ku soo fadhiisto suuro inuu yahay nin caalima wa abnaa'a almuluuk iyo boqorrada wiilashay dhaleenna uu kula fadhiistaa liyanaala bihi suu ugu gaadha cilmigaas addunya adduunye bas fa huwa ninkaasi yansibu nafsahu naftiisa wuxuu u nisbaynayaa ilaa annahu min alculamaa inuu culimmada ka mid yahay ayuu nisbaynaya oo sheekh markii la yidhaahdo maxaa tahay nin culimaa baa nahay manchester meel heblaayaan ku diyaariyey shahaadii hoosena meel heblaayaan ka qaatay haddana digta waraan diyaarinayaa shaqo noocaasoo kale ayuu kuu sheegaya macnaha marka mar kastoo waxa la weydiiyo muxuu u sheegayaa naftiisa inuu yahay nin sheekha bal waxaa laga yaabaa magaciisa iyo darajadiisa inaannu marnaba kala reebin ayaa laga yaabaa oo waa sheekh hebel ayaa laydhahaa ayuu leeyahay ama dictor hebel ayaa laydhahaa ayuu leeyahay wa akhlaaquhu akhlaaqdiisuna akhlaaqu aljahli waljafaa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa markii la fiiriyana wuxuu la akhlaaqi uu la dhaqan yahay iyaadan bilaah dadka juhalada ah iyo dadka jafaaga ku jiro ee liitay aadka xun ee cilmi haba yaraatee meelna aan u soo marin dadkaasuu la dhaqan yahay uu la akhlaaq yahay fitnatun huwa isagu fitnatun fitno ayuu ku yahay likulli maftuunin mid kasta oo la fitneeyaba fitno ayuu ku yahay nin kastoo xumaan samaynayaa markii ladha xumaanta daa wuxuu leeyahy sheekhay walba uu sameeyaa ayuu leeyahay mid kastoo la idhaahdo wargaalnimadan isaga hadh sheekheel buu wasiir buu ka yahay maxaad ugu haysataa ayuu leeyahay mid kastoo la idhaahdo gaaladan isaga hadh sheekhey walba wuu la socdaaye maxaad maxaaniga laygu haystaa ayuu leeyahay haddii waxaanay xaaraan tahay sheekh hebel baa diidi lahaa haddii waxaanay xaaraan tahay sheekh hebel baa ka fatwo lahaa sheekh hebel masaladaa miyuu ku hadlay qof kasta oo fitnaysan markaa maxaa xujo u ah waxaa xujo u ah ninka xune caalimkaa ayaa xujo u ah lisaanu carabkiisu lisaanuulculamaa'i waa carabkii culimmada weeyaan oo markuu wax sheegaayo aayad buu sheegayaa xadiid buu sheegayaa nuquul culimuu sheegayaa waxbuu sheegayaa wax adila ayuu sheegayaa wa camaluhu camalkiisuna camalu sufahaa dadka maangaabka ee liita camalkoodao kale weeyaan dhaqankiisa iyo naagta haysta dhaqankiisa dhaqankeeduna isma dhaamaan naagta fanaanadda ee qabxadda iyo isagoo marka laysku fiiriyo waxa isdhaamaan haba yaraatee ma laha laakiin carabka wuxuu ka sheegaa maxay adilo iyo diin ayuu ka sheegaa waa wax aad u liita weeyaan waa waxa ummadda hadda baabiyey kuwa sheekhu raxmatullaahi calayhi uu ka digaya fa in qaala hadduu idhaahdo qaa'ilu mid hadlay fadkur ilakhbaara fii daalik bal akhbaarta ku soo aroortay arrinta noocaasa noo sheeg linaxdara maa xadartana si aan uga digtoonaanno waxaaad nooga digta sheekhow qiila waxaa la leeyahy nacam insha allah waan kuu sheegay insha allah أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز حدثنا أبو الحسن رجاء بن محمد حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحر بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحاويري man tacallama qofkii barta cilman cilmi u barta ligayrillaahi alla hayrkii u barta aw araada ama ku doona bihi cilmigiisaas hayr allaah alla waxaan ahayn ku raadinayo ku doonaaya falyatabawa ha ka diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisan laha diyaarsado min annaar naartuu ka fadhiisan laha ha diyaarsado cilmigaasi waa cilmi uu naar ku galaaye cilmi uu janno ku galaaye maahee inuu naar galo ha u diyaargaroobo ayuu rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiid xasan ayuu ku tilmaamay imaamu tirmidi raxmatullaahi caleyh akhbarana abu bakr anba'ana abu maxamed cabdullaahi bnu saalix xadathana alxasan ibnu cali alxulwaani xadathana saciid ibna abi maryam ibna abi maryam xadathana yaxya ibna ayuub can ibni jurayjin can abi zubayr can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku waxa uu yidhi laa tatacallamuu ha u baranina alcilma walcilmiga ha u baranina litubaahuu bihi saa ugu faantaan alculamaa culimmadaa ugu faantaan oo hadha markii masalo la keeno waxaad leedahay daamba waan aqaanaa taas goorma waxaa barannay ayaad leedahay ninkii culimo ah ee masale sheegay wuxuu leeyay wax yaroo basiiduu noo sheegay waxaana cid kastaa way taqaanaa ayuu leeyahy marka cilmigiisa muxuu baranayaa wuxuu baranayaa ninkii caalimka ah inuu ugu faano ayuu baranayaa walaa litumaaruu bihi sufahaa inaad dadka sufahadaa iyo maangaabka iyo dadka cilmiga aan lahayn inaad kula murantaanna cilmiga ha u baranina dadba caamada uun inuu hor taagnaado oo wax kastoo keena idhaahdo maxaa taqaanaa wari caamaa tahay jooji waxa uu leeyahay ayuu baranayaa caamada wax ma bari maayo maanaha laakiin muxuu rabaa inuu kula murmo keliya ayuu rabaa walaa litajtaruu bihi almajaalis inaad fadhiyada dadka ku soo jiidataanna ha u baranina oo muxuu qofkan u baranaya macnaha in meelaha faqolayaasha ah ee laysugu yimaado in dadka uu ku soo jiito oo dadku ay soo fadhiistaan oo la yidhaahdo ninkaasi waa nin aqoon iyo cilmi leh ayuu rabaa keliya riwaayo kale waxay leedahay walaa litukhayiruu ayay leedahay inaad ku kala doordoorataan bihi lmajaalis fadhiyada aad ku kala doordooratanna hawu maxaa la yidhahdaa baranina cilmiga oo fadhiyada qaarkood baa la tegaya fadhiyada qaarkoodna waa layska ilaalinaya fadhiyada qaarkood maxaa loo tegaya waxaa loo tegaya waxa weeyaan waa fadhi weyn oo dad fara badan isugu yimaadaan oo magac iyo maamuus laga soo helayo weeyaan fadhiyada qaarkoodna la tegi maayo dadka joogaa waxay iska yihiin dad masaakiina dad maxaa idhaa la liido waxyaala noocaasoo kale ayaa fadhiya ninku markaa noocaasuu cilmiga u baranaya faman facala daalika qofkii sidaa sameeya ee cilmiga u bartay inuu culimmada ugu faano oo dadka sufahada iyo caamada uu kula murmo fadhiyadana ku kala doordoorto fannaara annaara ee fa yastaxiqu wuxuu mutaysanayaa annaar io mutaysanaya annaar io mutaysanaya qaab kale waxaa loo xarakeeyey fannaaru annaaru macnaha fannaaru annaaru ayaa axaqu bihi qofkaa naar baa mudan oo naar ayuu gelayaa marka xalkaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gaadhsiiyey akhbarana abubakar xadaana abu cubayd caliy bn xuseyn ibn xarbin alqaadi xadaana abulashcath axmed ibn almiqdaam xadaana axmed ibnu khaalid xadaana isxaaq ibnu yaxya ibnu طalxa ibn cubaydillaah xadaani ibnu kacab ibnu maalik can abiihi radia allaahu canhu wuxuu ka wariyey cabdulaahi ibnu kacab ibnu maalik wuxuu ka wariyey aabbihi qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka alla ayaan maqlay yaquulu isagoo leh man talaba alcilma qofkii cilmiga u dalba liyujaarii bihi alculamaa inuu culimmada kula murmo mujaaraadka waxa weeyaan in labada qof ay wada socdaan haddana ay murmayaan ayaa mujaaraadka loo yaqaana marka ujeeddadu maxay tahay ninkan cilmiga wuxuu u baranaya waxa weeyaan in uu culimmada isku tiriyo fadhiyadooda uu ka tirsanaado ayuu rabaa intaas keliya ayuu hadafkiisu yahay man talaba alcilma cilmiga qofka u baranaya liyujaarii bihi alculamaa si culimmada kula socdo ugula murmo wa yumaarii bihi sufahaa iyo inuu dadka sufahada iyo caamada uu kula doodo kula murmo wa yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh dadka wujuuhdoodana uu ku soo leexsado oo dadku ay yidhaahdaan ninkaas aqoon buu leeyahy oo waa nin culimaa qofkii sidaa u barta adkhalahu allaahu annaar ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu gelinayaa naarta ayuu gelinayaa ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam uu yidhi axaadiis marka qaar baa daciifa laakiin way isku wada markhaati kacayaan akhbarana abubakar xadaana abu jacfar muxamed ibnu muxamed albardaci fi lmasjid alxaraam xadaana yuunus ibn cabdilacla xadaana cabdullahi ibnu wahab akhbarani yaxya ibnu salaam can cuhmaan ibni miqsam can saciidin almaqburiy can abi hurayrata radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu yidhi ina ashadda annaasi cadaaban dadka midka ugu cadaabka daran yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaama caalimun waa nin caalimoo lam yanfachu aanu anficin cilmuhu cilmigiisa aanu anficin weeye waa caalim cilmi bartay oo cilmigiisii aan ku intifaacin ayaa maalinta qiyaamaha ugu cadaab adag marka atarka dacfi ayaa ku jira cuhmaan ibnu miqsam ayaa daciif ah laakiin aahaar kale iyo adilo kale ayaa sidaa tilmaamaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku soo arooray ee uu warinayay usaamata ibnu zayd waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dadka ninka ugu horgelaya naarta inuu yahay ninkii dadka wanaagga fari jiray xumaantana ka reebi jiray markaasaa waxaa iman doona dadkii uu wanaagga uu fari jiray xumaantana ka reebi jiray waxay arki doonaan isaga oo naarta ku jira oo xiidmiintu ka soo dhacay ku dul wareegayo ayay arki doonaan waxay ku odhan doonaan waadigii wanaaggana fari jiray xumaantana naga reebi jiray maxaa kugu dhacay maxaad naarta ku soo gashay wuxuu odhanayaa markaas wanaagga waan idin fari jiray lamaase iman jirin xumaantana waan idinka reebi jiray waanan idiin weydaaran jiray taasaa cadaabkay soo gelisay qofkan caalimkii cilmigiisu aanu anficinna oo qofka dhaqankaasoo kale leh weeyaan marka adilo badan iyo axaadiis badan oo saxiix ah ayaa ku soo aroortay ninka caalimka ah ee cilmigiisa aanu anficin inuu naar gelayo cadaabkana uu ka cadaab badan yahay dadka caamada ah sababtaa qof walba intuu awood intuu cilmigiisu gaadhsiisnaa kol hadduu ku camalfali waayey ayuu cadaabkana ka mudanaya akhbarana abubakar xadaana abubakar ibn abi daawuud xadaana ayub ibn moxamed alwasaan حدثنا غسان يعني ابن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويلي ان اشد الناس عذابا دتك كو عذابك بعدك يوم القيامه يوم مالت القيامه عالم وان عالمه لم ينفعه وحبان ترين علمه علميسي وحبان ترين كسو عذابا أخبرنا أبو بكر حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبد الله بن الصادق حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري يكون في آخر الزمان آخر الزمان كوحي من دون عباد قار ألا عابد أو جهال هذا جاهلين والجهال إلهي بيعابديان waxay alle ku caabudayaanna ma yaqaana wa culamaa'un baa iman doona qaar culimaa oo fusaaqun ah faasiqiina ayaa iman doona aharku dacfiga ku jiro laakiin adilo badan ayaa u markhaati kacasa oo mar kasta oo adduunka uu sii baabi'i rabo cilmigii wuu sii baaba'aya wanaagguna wuu sii baaba'aya أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن الحسن البلخي حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري أيا وحو نو شيغي قال وحولي يقال وحاليدا هذا أو لورنشري تعوذوا بالله ألك مغنغلا من فتنة العابد الجاهل ننك عابدك أي جاهلك إلهي تبارك وتعالى كمغنغلا ومضوا فتنينيا وفتنة العالم الفاجر وعكلو إلهي كمغنغشان fitnada uu leeyahay ninka caalimka ah ee faajirka faasiqa ah fa inna fitnatahumaa fitnadoodu labada ay dadka fitnaynayaan fitnatun waa fitno ayuu ku yahay likulli maftuunin qof kasta oo fitnoobaya saasuu salafku odhan jireen ridwaanullaahi calayh waxaa la wariyaa oo uu soo saarayaa daarimi raxmatullaahi calayh musnadkiisa uu ku soo saarayaa nin la odhan jiray haramnu xayaan ayaa wuxuu ka dhahay meel iyo fagaaro uu fadhiyey iyaakum waalcaalim alfaasiq iska ilaaliya ninka caalimka ee faasiqa iska ilaaliya cumar bnu khadaab radia allaahu canhu oo markaas amiir ahaa oo amiirkii muuminiinta ahaabaa warkii la gaadhsiiyey marka waxaa la yidhi nin har ibnu xayaan la yidhaahdo ayaa noo muxaadareeyey warkaasaanuu nagu yidhi waraaq buu u soo qoray oo ku leeyay malcaalimu alfaasiq cumar wuxuu rabaaba inuu ka faa'iidaysto laakiin har ibnu xayaan markuu waraaqda u soo qoray ee uu ku soo qoray su'aashana malcaalim alfaasiq uu baqa wuxuu isidhi bad baad gashay god baad ku dhacday ayuu isidhi marka waraaq kaluu ku soo qoray uu ku leeyahay yaa amiira almu'miniin wallaahi maa aradtu bihi ila alkhayr amiiralmu'miniinow khayrun baan uga jeeday dadka xumaanta inaan uga digo ayuun baan uga jeeday waxaan uga jeeday يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضل waxaa dhici doona nin imaam sheeganaya ama culimo sheeganaya inuu dadka cilmi u sheego camalkiisuna fisqi iyo faasiqnimo uu yahay hadhow markaa dadka ayaa ku lumaayo dadkiiba waxaa moodayaan in waxaana la samayn karo waxaana la akhrisan karo ayay moodayaan waa sida hadda dadka laga dhaadhiciyey oo kale dadka diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala in laga tago oo qaanuun la qaato oo qofku aanu weligii iyo allihii shareecada islaamka ku dhaqamin ayaa waxaa laga dhaadhiyey inuu sidaa muslim ku noqon karo ayaa laga dhaadhiyey dadka marka maxay aaminsan yihiin in badan oo ka mid ah waxay aaminsan yihiin shareecada ilaahi haddii laga tago sidii doonadoon looga tago duula xayaatika weliga aana shareecada ku dhaqmin oo aad iska shahaadatin laakiin inaad muslim ahanasid ayay aaminsan yihiin yaa ku fitneeyey markaas nimanka culimmada og sheeganaya ee ummadda sidaa ku fitnaynaya shacbi raxmatullahi caley isaguna wuxuu odhan jiray ittaqu alfaajira min alculamaa waaljaahila min almutacabidiin fa innahumaa aafatun likulli maftuun wuxuu odhan jiray iska jiro iska ilaaliya ninka faajirka culimmada ah iyo ninka jaahilka cibaadaysta qof kastoo fitnoobaya iyaga ayaa fitnaynaya sufyaan athawri raxmatullahi caleyh laftiisa ayaa wuxuu odhan jiray alculamaa'u halaata culimmadu waa saddex عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذلك العالم الكامل وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر ولماذا هو صدح مد وحويا ومد عالمة oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsada laakiin aqaamirta ilaahay ma yaqaano waxaa looga jeedaa wuu iska cibaadaystaa laakiin maxaa xalaala maxaa xaaraana ma yaqaano laakiin xagga cibaadada markay tahay oo ku fiicay ninka labaad muxuu yahay waa caalim waa cibaadaystaa awaamirta ilaahay wuu yaqaanaa maxaa xalaala maxaa xaaraana wuu yaqaanaa xaqana waa ku taagay ninkaasi waa caalim kaamila waay ka saddexaad muxuu yahay waa caalim xalaal iyo xaaraan wax kasta wuu yaqaanaa masale walbuu kaaga jawaabaya laakiin alla kacabsi male waa faajir waay waxay culimmadu isweydiinayaan labadan qolo sideebay ugu noqdeen dadka fitno ay ugu noqdeen ibnulqayim raxmatullaahi calayhi ayaa kitaabkiisa qiimaa badan leh ee miftaaxu daari sacaada ka jawaabay wuxuu leeyihi annaasu yaqtaduuna biculamaa'ihim wa cubbaadihim faida kaana alculamaa'u fajara waalcubbaadu jahala camat ilmusiiba bihima wa cadamat alfitna cala alkhaasati waalcama wuxuu leeyahi waxay fitno ugu noqonaya waxa weeyaan dadku labadan qolo way ku daydaan dadka culimmadooda way ku daydaan dadka cibaadaystana way ku daydaan oo qofkii cibaado rabo dadka cubaadaaba ku dayanaya qofkii cilmi rabana dadka culimmada ah ayuu ku dayanaya haddii marka culimmadina ay fajaro noqdaan cubaadina ay jahalo noqdaan musiibada ummadda saamaynaysa fitnaduna waxay gaadhaysaa yar iyo weynba way gaadhaysaa caamo iyo culimmoba way gaadhaysaa waxa ummadda baabiiyey ee heerkaa gaadhsiiyey ee meesha ay la tiicaadda maanta dhibta la tiicaso gaadhsiiyey waxa weeyaanun waa culimo uun weeyaan dadkan hadda hor fadhiya ee madaxda sheegta waxaa u rixinaaya ee u sacabinaaya ee dadka ku xidhaya waxa weeyaan waa culimo weeyaan marka culimo maxay yihiin iyo kuwa cubaadda ah ee masaajida fadhiya adkaarta ka akhrista ee haba yaraatee wax alla waxay ilaahay ku caabudeen aan aqooni waxa weeyaan waa kuwa ummadda fitnaynaya weeyaan أخبرنا أبو بكر حدثنا الفريابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال وحول سمعت وحن مقلي مكحولا يقول شيخي مكحول أورنج ريبا مقلي سقوله إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون دتكم إيمان أيو وحن لو يباهي منا قيام الدعايو حتى يكون إله كنغضو عالمهم فيهم عالم كودو أنتنا متك قرمون min jiifati ximaarin bakti dameer dameer bakhtigiisa ilaw ka qarhmoonaado qiyaama dhacay maanaa heerkaasuu gaadhaya oo ninka caalimka sheeganayaa wuxuu ka ur badnaan doonaa maxay dameer bakhtii ayuu ka ur badnaan doonaa ciyaadan billaah ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkaa nagama dhigo ilaahay xaqa hana tusiyo xumaantaa naga leexiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk